gudoomiye xaafadeedka degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo kulan yoonasa kuwayaanku ka hadleen baayaha ku jara magaalada dhinaga adeegyada bulshada sida xarumaha caafimaadka walbarashada iyo sidoo kale wadooyinka kulanko sidoo kale qeyb ku hayaan hanakumada bulshada degmada walaweyn iyo weliba yoo sheegan inay magaalada ku jarta baahi badan oo lan baahanyay in lan helo bulshada degmada iyoona qabdooyinkan kuwiin ee baahiyaha ka tilmaamay in ay tahay xarumo caafimaad laakiin baaha badan isku jirta magaalada sidii kale sidii maarata isbitaalka oo kale wadanin siya anyaale baahidiinka weyn magaalada taal waaye walbarashada hoogaa yar maaquul iskuursis oo kale waaye baahida sidii ilaahay dabool kore maqmafadaana inay sidii ka horoyta wadooyinka sidii lan dhisan lahaay iyo sidii isbitaal lan hal lahaay magaalada melinka moysan intaas waaye laakiin sida abniga iyo gudoomiye xaafideedda iyo abniga isku warhaayo boqolkiiba boqol si aadan isku warhaayaan garoon balooni sun kufadaan elbio sun kufadaan jaamacada sun kufadaan isbitaala sun kufadaan gudaxaafidaad markaan ahay degmada abnigeeda horta markii awalan waa boqolkiiba boqol way fiicantaha alxamdulilaah wax ka maqan ma lahan sidaan iyo si ka badan waxaan ka rajaynaynaa ilaaha ka rajaynanaa insha allah midda xigtane dhanka nadaafadda iyo maxalilaaasi iyo leerarka iyo mas-uuliyadda anagana ayna saaran tahay dhanka nadaafadda xaggeeda wahayn isheeg adiga boqolkiiba boqol way fiican tahay midda kaleento oo isheeg wadada waa la nadiifinaa la dhahay dhanka qashanka xaggiisa okay waaye laakiinse waxaa jira oo meel oo maxalaasi oo xaafada dhexdooda oo duur ah boosas bannaan aan la degnayn geedo ku yaalaan qaar geedaha waa laga jafay qaarna geedaha weli sidooda waaye nisheeg adiga saas waaye geedahaas hadda waxaa loo baahan yahay inoo maxalaasi haddana hoosha sidii haddaa u socotay in haddana inay u soconayso
gudoomiye waaxeedada marka waxaa oo caqabadaha oo aniga marka aan ka hadlayo bulshada degmada weyn ah horta gorogoroomo in la helo kow oo degmada iska leh isbitaalada degmada leh oo in la helo waa muhiim iskoolaadka dowladda iska lehna hal iskuul oo dugsi sare ah in iskoolaadka dowladda iska lehna waxaa waaye oo la badayo iyo gudoomiye walba xaafadiisa police station looga sameeyo degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed iyana kumida degmooyinka bulshada iyo onhaysana adeega dowladeed oo dhammaystiran